horta marka koowaad heshiisku heshiis qarsoodi maaha waa heshiis rasmi ah oo official ah oo dowlado ay dhex fadhiyaan heshiiskan waa xaqiiqo weeye bisha markay ahayd bishan lixdeedii ilaa toddobadeedii waxaan wada fadhiisanay wafdi heer sare oo ethoobiyaana uu madaxyaha wasiirka gaashaandhigga dowladda etoobiya oo islamarkaana uu dhexdhexaadinayo wasiirka gaashaandhigga dowladda kenya iyo wafdi ka socda jabhadda wadaniga xorinta ogaadaya halkaasoo lagaga hadlay sidii loo wada hadli lahaa wadahadal haddii uu bilowdo dabcan waxyaabo badan baa laga wada hadlaya waxyaabaha ajendaha idinku jira dowladda etoobiya oo muddadaa dheer aad la dagaalameyseen aad u hor fadhiisanaysaan oo aad soo hordhigaysaan maxaa ka mid ah horta waxaa u horeeya arintan soomaalida ogaadanya muxuu ahaa dagaalka muddada ka socday ee qarniyo badan soo socday ummadaas dhibka ku dagaalamaysay oo dowlado badan dhexgalay oo dowlad soomaaliya etoobiya ku dagaalameen oo saameeya dhammaan ummadda soomaaliyed geeska afrika ku nool nooc kastoo ay noqoto iyo muxua dowladaha geeska afrika kenya soomaaliya jabuuti etoobiya intaasoo idil waxay ahayd in bal xal siyaasiya la gaaro meeshan yani laga gudbo xalkan dagaalka ah maadaama xal dagaal aan waxba lagu xalin karin in loo gudbo xal siyaasisa in la raadiyo taasoo ajandaha ahaa iyo wixii ka farcama kaasoo noqonaya dadka ummadaasoo ummad macnaha muddo badan dulmanayd siday xaqo ay talintooda maaragtay ay uga tashan lahayd yani kolley ajandaha annaga muhiimka nooca kaas weeye kolley dowladda etoobiyana waa kolley iyadoona ajandayaasheeda way wadataa
ma la odhan karaa qorigii baa waxaad ku weydeen marka waxaad isku dayeysaan inaad u rogtaan dhanka kale maya lama oran karo dagaal walba oo waxaa weya dagaalku waa wada la qaado laakiin ujeedadu ma aha xal siyaasi a markay shacabku waayaan iyo wadada dagaalku yimaadaa dagaalkaas markuu muddo socdo labada dhinac waxay fahmaan in qolada marka dhibka wada waxaa laga yaba inay aqbasho marka in xal siyaasi ay u yimaado hadda yaa dabqaadka bilaabay labadiina dhinac guud ahaan waxaa weyaan wadahadalkan waxaa weyaan muddo wakhtiyo badan buu socday dowladda etoobiya ayaa codsatay dowladda kenya inay dhadhexaadisa muxuuaha oo in la fiiya iyo ayaga maxaa marka ka rajeynaysaan inay natiijada noqoto
natiijada waxaa weeyaan shacabkaas inuu xaqooda helo oo si silmi ah oo xor ah ay aayahooda uga tashadaan anigu natiijadan doonayn taas weye shacabkaas waa shacab soomaaliyeed weeye waxay xaq u leeyihin sida ummadaha adduunkooda inay aayahooda ka tashadaan ayaga ikhtiyaar leh shacabka cidna uma hadli karto onlf uma hadli karto dowladda etoobiya uma hadli karto cid kale uma hadli karto waa in shacabkaas soomaaliyeed dhulkaa degan la weydiiyo wax dan u ah hadday macnaha xoroobayaan iyo hadday etoobiya si nabada ku wada noolaanayaan shacabkaas ayaga ikhtiyaar u leh laakiin inaan la qasbin oo aan lagu qasbin waxayn doonin taas annaga ujeedadeeda intaas wey haddaan onlfna onlf wax dhul ay gacanta ku haysa ma jirto dowladda etoobiya dhulkan way haysatay dagaalkan muddo badan buu socday maamul baa ka jira dhulkai kalinka soomaalida maamulkaa ma la heshiinaysaan
waxaa weeyaan waxaad dagaalamaya waa shacabka dhulkaa iska leh magac oo aan laf la yihaaha ma ah hadduusan shacabkaa dagaalamayn dagaal ma socdeen dowlad idil intay dowlad kale u tagtay heshiis ma dalabteen marka aragtidaas kulama qabo oo aragti aan ahayn xaq aan ahayn rar saxna aan ahayn sababta waxaa weyaan haddii maxaa loo baahanya maxaa looga baahanya in la wada hadlo hadduusan jirin haddaan dadka muxaaha ay dhib qabin marka waxaa weyan aragtidaas aragti sax maaha shacabkaas waa shacab dulmana rafaadsan wayna dagaalameen xaqoodii baana keenay in lashor fariisto tan la keeno marka ka onelafahan maxaad ka filaysaa in heshiiskan uu ka soo baxo heshiiskan waxaan ka filaynaa in xal siyaasi oo waaro oo shacabka meesha ku noole xaqooda ku helaan uu ka soo baxo